ahaanku sida la socoto galmudug labada markii hore galmudug waxay koob iyo toban beelood aa dhisatay baarlamaan sideetan iyo sagaashan kooban ayay lahayd madaxweyneyaal iyo madaxweyne iyo ku-xigeenno iyo nidaam dastuuriya ku dhisnayd markii geela xaaf la doortana waxaa dhacday baan ku iri wuxuu ka baxay dastuurka galmudug uu ka baxay qoladeena sunmar oo hore galmudug maaragtay u diiday qayb kamid aha hore u diiday musumareed ku hadday qaybtaas ayuu dastuur ku beeray marka waxay sameeyeen xagga markay tageen waxay isliif qaateen oo waxay iska qoreen dhowr boqon oo waxay qoreen oo xildhibaano ay ku sheegayeen galmudug oo aan dastuurkii galmudug waafaqsaneyn kuwaas ayay waxay weeyaan ka dhigteen dastuurkii hore oo galmudug iyo baarlamaanka hore galmudugna way ka istixaabeen sidaas ayay maamulkii hore oo maaragtay oo galmudug iyagu uga baxeen marka waxaan ku idhi arrinta markii la arkay ayaa mudoonkii baarlamaanka iyo baarlamaankii hore xubnihii sideetan iyo sagaalka ahaa ay dib caawagu soo laabteen oo xarunta kumeelgaarka ahayd arrinta baarlamaankana ah halkaas ayaa marka hadda waxaa laga wadaa ku yidhi in galmudug dastuur ah lagu sameeyo maadaama galmudugtii hore galmudugtii maamulkii oo maaxal ka ahaa xaydaadkii dastuuriga oo galmudug uu ka baxay una biiray